asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu dhinacyada badan ka eegno innaga oo qaabab fara badan isugu keenna kuwaasoo ah kuwo gaaggaaban kuwo dheerdheer kuwo kookooban kuwo guda weyn iyo kuwo guda ballaadhan iyo kuwo guntin yar leh intaba xubnahaasoo isugu jira kuwo macno muuqda leh iyo kuwo macno dadban leh macno dahsoon leh ku dadan leh iyo ku qeexan intaba laga dhex heli karo waana sheekooyinka dhinacii la doonaba loo jiidi karo soomaalidu hore waxay oo tidhi hadal waa mergi oo kale hadba dhinac u jiidma marka maadaama hadalku mergi oo kale ay soomaalidu ku sheegeen oo uu hadba dhinac u jiidmahayo dee waa sheekooyinkeenna hadba dhinac u jiidma ee dhinacii loo doonaba loo gudan karo iyadoo mararka qaarkood ay mahmaayuhu dagaal kugu noqon karaan tusaale haddaad mahmaah aan ninka qabanin usoo qaadato dee uu kaa xumaanhaya tusaale nin waxaa kuu imaaday aad ehel tihiin oo xoola raba ama baahi wado markaasa waxaad ku tidhi waryahoy hebelow hee il ribix arkaysa rixin ma xidhiidhise ma og tahay baad lacalla ku tidhi bal fiiri mahmaahda markaad ku dhahdo qofkaas muxuu noqonhaya toban fac buu cuqdad kuu qaadahaya ama wuu kaa jirinaya sababtoo ah dee hadal aan qabanin ayaad ku tidhi oo anigu adeer ganacsi iyo xoolihi dhaqaaliyo waxaan arkaa wax korarsi adiga kuma arkaad ku tidhi ee waa bes kala dhimata marka ninkaa saasoo kale inta mahmaahda marka aad qofka usoo qaadan waxaa la rabaa mahmaahan cudur iyo cuqdad biirin inay tahay waxaase ku xidhan barashada afka hoy markaad mahmaah soo qaadanaysana ha jejebinin iyadoo dhammaystiran soo qaado oo mahmaah sax ah dheh oo haddaad dadla wadaagayso iyada wadaag oo mahmaadaadu ha ahaato mid dadku ay kaa guurin karaan laakiin ba hal jajaban oo aad kala leexiso shan iyo toban meelood ka tirtay dee taasu macno ma keenaysa teenan maanta waxay ina leedahay haddii eebi idmahayo ama ay tusaale ina siinaysaa waxaa la yidhi lumi wakhtiga adigaa laalaadi doone wakhtiga lumi adigaa laalaadi doone ayay xubinteenna ina leedahay maxaa macno ahoo ku jira marka wakhtiga lumi adaa laalaadi doone markaad maanta magaalooyinka dhex marto waxaad arkaysaa toban dhallinyaro oo madaxa iskula jirta oo laadhuu ciyaaraysa toban kale oo madaxa iskula jirta oo bahal la dhaho gamaaniye ciyaaraysa waxaad arkaysaa toban kale oo madaxa iskula jirta oo haddii baydmahayo diblad ciyaaraysa waxaad arkaysaa toban kale oo madaxa iskula jirta oo wax ay qabanhayaan iyo wax danaho ay leeyihiin ayna jirin kulligoodna waa da'dii wax tabcan lahayd wax dhisan lahayd wax dhaqan lahayd wax soo saarka samayn lahayd say sidaa u yihiin ayay ku wada odayoobahayaan heerama dhaqan hayaan carruurasay ku dhalaan ilaahay baa dad eheliya qaraabo iyo wareerinayaan guryaha ay ku jiraan karadooda waa laga bixiyaa ceebta farada badan ee soomaalida ku daahan ayay ka mid tahay cagahooda boqolaal baabuur baa lagu rogahayaa wiilal iyaga da'dooda ah oo xamaalanhaya oo kiishashka qaadahaya ayaa tunka u dhiganhaya qaarkood xitaa maqaaxyaha inay ka shaqeeyaan maalinta ay kun iyo shan boqol oo shaqaa qaataan ayay ka faanahayaan laadhuuna waa iskaga ciyaarahan waana baahan kaal hebelo cashada iga bixi buu leeyahay halkaa marka waxaa ka cad lumi wakhtiga adigaa laalaadi doone wakhtiga lumi adaa laalaadi doone macnaheedu muxuu yahay dee waxa weeye haddaad waktigaaga lumiso oo aad wakhtiga xoorto hadhow waxaad noqonaysaa mid laalaada oo haddii eebba idmahayo aan aakhari iyo adduun midna u soconin oo qarribmay unbaad ahaan doontaa weeyaan ujeeddada marka wakhtiga lumi adaa laalaadi doone mahmahda maanta waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi laf jabtay siday ahayd uma kabanto